sidii aad warkaba ku maqlayseen xildhibaan cabdilaahi kayaad bare oo muddo dheer kusoo jiray baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta lagu dilay magaalada muqdisho ururka al-shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda dilkan caashe ibraahim aadan ayaa ka wareysatay cismaan cilmi boqore oo horey u ahaan jiray guddoomiye ku-xigeenka baarlamanka muddo dheerna ay is yaqaaneen xildhibaanka la dilay
kulley ina lilah wa ina ilayhi raajicuun marxuun cabdullaahi kayaad bare xildhibaanada baarlamaanku ka tirsanaa dawladdii jabuuti lagu soo dhisay buuna xildhibaannimada ka soo galay intaana hadee xildhibaan buu nala ahaa muddadaas markiisii horeetana wuxuu ahaa saraakiishii ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayuu ahaa annaku isku mar baan kun iyo sagaal boqol toddobaatan iyo sagaalkii baan aleebi ojaala wala galnay oon xidigtii ugu horreysay ka qaadanay haddana waxaan filayaa gaashaanle dhexe ama gaashaanle sare inuu ahaa mid baan filayaa marka nin wax badan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ka tirsanaa buu ahaa dee allah u naxariisto marxuumka waxaan ka tacsiyeyneynaa qoyskii iyo heladii iyo qaraabadii ka geeriyooday iyo ummadda soomaaliyeed meel kastay joogtaba waa ka tacsiyeyneynaa nin dabeicadiisuna iska fiican tahay buu ahaa nin odayna uu ahaa oo ilaa kolley sana lixdan iyo something buu jiray ilaa toddobaatan baan filaya alxamdulilah de ajashiisii saaka dee saaka tiisii baa ku ekay saaka geerida ku timid de allah u naxariistu maan leenahay maxaad nooga sheegi kartaa qaabka dilkiisa u dhacay intaad kala socoto adeer waxa weeye aniga kolley magaalada meel ka yar durugsan baan deganahay marka magaalada markaan saaka meeshii baarlamaanka aan imiday ayaaba la ii sheegay geeridiisa isagoo marka meeshii lagu dilay laga soo qaaday oo muxuu ahaaye la geeyey isbitaal la dhigay maydkiisii markii dambeetana waxaan la xidhiirnay qaraabadiisii kabacdina waxaan isku afgaranay bal in dib loo dhiga duugtiisa dib loo dhiga ilaa berri haddii ay suurtagal tahay oo iman karaan sida duugta muxuu ahaa marxuumka geeriyooday marka insha allah anaguna madaxdii baarlamaanka waxaan ka codsanay in dib lanoogu dhigo maadaama aan filayno in qaraabadii caruurtii iyo mataqaanaa xaafii ka geeriyooday inay iman karaan berri aan rajeynayno ayaan dib noogu dhiganay welina lama duugin dee maydki wuxuu talaajaduu ku jiraa qaraabadiisa xaggee jiraan ay ku nool yihiin qaraabadiisu hadeer jabuuti degan yihin caruurtii jabuuti degan yihin hadeer waa gartay sida adigu wararka kugu soo gaareen ama aad ku heshay yaa dilay baa la yidhi iyo balqaabka loo dilay wixii aad ka maqashay aad ka ogaatay sida wararku nagu soo gaarayaan waxaa la sheegayaa in nin uu u yeeray gurigiisa isagoo jooga telefoon usoo diray ay meel ku ballameen ay yidhaaheen meeshaa noogu kaalay baabuurkiisii uu qaatay meeshii ninkii uu kula ballamay ayuu tegey hadduu tegeyna ninkii uu la ballamay darawalkii wuxuu ku yidhi war ninkanaan muxuu ahaaye wadatashi leenahay gaariga ka deg markii darawalkii ka tegayna ka degay sida warku nagu soo gaaraya weeye waxaan anigu huba ma aha marka niman dee mataqaanaa meesha joogay oo muxuu ahaa marka tiradooda mahal bay ahayd ma laba ahayd ma garanayo anigu laakiin sida warku nagu soo gaaraayo haddee ninkii halkaas rasaas ooda lagaga qaaday oo rasaas fara badan baa lagu furay ninka muxuu ahaa ilaa qasnad laba qasnad oo dhan baa lagu faaruqiyey sida hadda jidkiisana ka muuqata muxuu ahaaye dadkii goobjoog ahaana ay noo sheegayaan darawalka yaa yidhi kada gaariga oo gaariga yaa ka dejiyey darawalka ninkii ninkii uu meesha kula ballamay markuu meeshii tegey ninkii uu la ballamay ninkii ii ima uu yidhi maxuunkuu la ballamay markuu meeshii tegay aa ninkii oo taagana ugu ugu tageen haddii baabuurkii istaagayna ninka darawalka ka deg uu yidhi marka ninkanan shoor leenahay xildhibaankan shoor leenahay ka deg baabuurka hadduu ka degayayna dee lalamaba sugina waa kabaaska furay waxaad ii sheegtaa marka ninkii sida la sheegay ballanka ula lahaa ee gaarigana ka dejiyey darawalka isagii xaguu ku dambeeyey arrintaas ayada aniga tafaasiil buu yidhi hadda kaama siin karo laakiin sida aan maqlay dad baa xirxiran baan maqlay marka runtii arrintu waa arrin baaritaan ku jirta wax hadda la hubo oo baaris rasmiya iyo war rasmiya kaama siin karo qoladan dambi baarista ayay ku jirtaa baaritaanka ayay gacanta ku haya marka ayagaan inay tafaasiil buuxda ka bixiyaanna ayagaan ka sugaynaa haddii aan eegno kaasi wuxuu ahaa cismaan cilmi boqore oo hore u ahaan jiray guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka soomaaliya muddo dheerna ay is yaqaaneen xildhibaan lagu dilay magaalada muqdisho wuxuu u warramayay caashe ibraahim